waxaan aad uga wada hadalnay sidii aan u dhisi lahayn waayo aragnimadooda iyo xirfadooda iyo aqoontooda inay xisbi hogaamiyaan xisbina daabihiyaan ma ahan inaan aan anaku aqoon gaano ayaga aan ka badan aan leenahay laakiin sida caalamka uu u dhaqmo sida xisbiga caalamka uu u dhaqmo ayadoo mar kastana la eegayo xaaladeena iyo duruufeena siday yihiin inaan kala warqaadano waxaan kaloo rabnay wax allaala wixii war ay qabaan ay su-aalo qabaan in ay nagu wargeliyaan waxaan ka wada hadalnay arrimihii haddii kow aan soo qaado oo sharcigii sharciga doorashooyinka oo la diiwaa la qoraayo hadda qabyo qoraalka ah sidii ay xog ogaal ugu noqon lahaayeen fikradahoodana ay uga dhiiban lahaayeen waxaan ku heshiinay in aan qaban doono u qaban doono kulan kaleeto oo aan ka hadlayno keliya draftigaas sharcigaas doorashooyinka si ay ugu darsadaan fikradahooda tallaabadii noogu xigta waxaa waaye annagana laga rabaa oon kusii dhammaystiraynaa xisbinimadooda in aan soo kormeerno golayaashooda xafiisyadooda dokumentiga wixii ugu qornaa inay bractic noo tusiyaan inay xafiis leeyihiin inay shaqaale leeyihiin inay shuruuc leeyihiin shirarkii ay qabteen dokumentigaasoo dhan in in lasoo arko oo wiigga soo socdaba aan ku ballansannahay inaan bilaabayno oo xisbi xisbi loo tagaa guddiga dhexdiisa laga magacaabi doono guddi uu hogaamin doono muxuu ahaaye muxuu ahaaye kaaliyaha diiwaangelyaha oo hadda noo joogo guddigaasna inay kormeerkaas kusoo samayn doonaan xisbiyada ayadana waa u sheegnay wax badan